xarunta s b d c oo kaashanaysa citycot ayaa magaalada boosaaso ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay khilaafka beelaha iyo weliba xalintooda doorka dhaqanka ismida waxa uu yahay doodan oo wakhti badan qaadatay islamarkaana bulshada ay ka aragti dhiibanayeen ayaa mowduuca barnaamijka markuu soo dhammaaday waxaan la hadlay ka qaybgalayaashii iyo qabanqaabiyaashii kulankan cabdulaahi ciise maxamed rubaani oo ah madaxa xarunta s b d c ee doodan soo qabanqaabisay ayaan weydiiyey ujeedada ay ka lahaayeen bismillah raxmaan raxiim yuusuf waa maxsan tahay s b d c waxay waxa weeye ujeedada ee kala ahayd mowduucan muhiimka ah ee lagu lafaguray ubuucda iyo xalka khilaafaadka beelaha soomaaliyed iyo dhaqanka isimada dhaqanku doorka ay ku leeyihiin waxa waaye maadaama dowladnimadeena horumarka iyo wada noolaashahaba uu nabaddu ay badhiga u tahay in la fahmo lana la faguro waxyaalaha keena khilaafaadka beelaha oo soodimaha iyo kala sheegashada deegaanada ay mataqaanaa hormuudka u yihiin waxyaalaha khilaafka dhaliya marka taasna in laga doodo wax badan ay bulshada usoo kordhinaysaa oo baanu islahayn oo inay usoo kordhiso wax badan oo la ogaado muxuu yahay waxaa khilaafyada beelaha isku dhacyada keena iyo sidoo kaleeto in la ogaado maalin walba waxaan maqalnaa beelaha isdilay iyo beelaha dhibaato dhex martay beeluhu asalkooda sidee usmaysmayn xageysa kasoo jeedayaan docda kale mahad jabiye oo ka mid ah aqoon-yahanada puntland islamarkaana ka faalooda taariikhda iyo weliba deegaanka ayaa docdiisa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee beelaha soomaaliyeed dhex mara iyo weliba waxa uu salka ku hayo marka khilaafaadka dhex mara oo ku saabsan daaqa iyo iyo iyo biyaha ayay markaas noqotay inay beeliba beel la dagaalanto inay markaa kala guuraan oy kala qaxaan taasoo keentay dadka soomaalida oo an ognahay tiradooda inaanay badnayn marka la barbar dhigo mujtabacyada kale ee geeska afrika ku nool haddana inay ku dhaqan yihiin dhulka ugu ballaaran geeska afrika taasna waxaa sabab u ah dagaalada dhexdooda ahaa ay geli jireen oo keeni jirtay inay kala qaxaan dhulkii marka ku qaybsadeen oo deegaana qaarkood oo qolo walba deegaan loo yaqaana ay yeelatay sidaas ayay ku samaysmeen beeluhu kuna jireen intii diinta islaamku ay soo gaadhay geyiga soomaaliyeed waxyaaba badan baa isbedelay oo ku saabsan dhinaca tashriicaadka oo ay dadku garteen dilka sharci darrada inuu xaaraan yahay iyo inay mararka qaarkood dhacdo inay shareecada islaamka kala baxaan beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin oo ka mid a odayaasha dhaqanka puntland islamarkaana barnaamijkan ku casubnaa ayaan weydiiyey sida ay ku xaliyaan markii ay shaqaaqa noocaasa dhex marto beelaha waxaa lagu xaliyaa dagaal beeleedyada marka uu dhaco waa la isugu yeeraa labada daraf oo dirirtu dhex martay ama shaqaaqadu dhex martay kadib waa la dhex fadhiistaa waa la wada hadal siiyaa may isku hayaan ma dhul bay isku hayaan ma daaqsin bay isku hayaan ma ceelbiyood bay isku hayaan deegaamin bay isku hayaan xoola iyo wax la kala dhacay isku hayaan waxay isku hayaan baa la ogaanayaa inta uu leegyahay hadduu ceel yahay ceelka yaa deganaan jiray yaa usoo hormaray see u kala deganaan jireen qolo waxay ka degi jirtay baaris baa lagu sameynayaa waxa meesha ay isku hayaan scoobkaasaa la eegayaa kadibna hurtidaasaa wada hadal siinaysaa labada dhinac cidda gardar cidda mudaca ah ama maaragtay garta dhinaceedu jiro mudacay mudaca leh baa lakala dhahaa waa la wareysanaya markii la wareysto labada dhinac waxa usoo baxaya qodobaa usoo baxaya waxaa usoo baxaya gartu meesha ay marayso inay cidda gardarada leh cidda maaragtay horarka ah cidda dulmiga ku socota cidda maaragtay adigu waxaad ogaanaysaa marka intaa xogta aad heshid waxaa ogaanaysaa ciladu meesha ka jir marka intaa la sameeya waxaa laleeyahay ma sulux baan u gelinaynaa oo annaga sulux ahaan ku dhamayno mase shareecada islaamka ah ayaa inii bandhignaa labada qoloba waa la weydiinaya hadday yidhahdaan shareecada saa markii loo weydiiyo oo gartooda iyagoo fadhiisato waa culimmada loo keenaya culimmadii baa la wareegeysa iyagii baa dhegeysanaya qodobeynaya waxay isku hayaan hadday dhiig tahay hadday dhaqan tahay kulliba hadday deegaan tahay hadday hanti tahay kulliba culimmadii baa dhegeysanaysa shareecadii kitaabkii u baarayaan halkaas ku kala xukumayaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso